bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duur wanaagsan kusoo dhawaada warka duhornimo idaacadda dalsa qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid noqonaya faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya al-shabaab oo weerar ku bilowday qaraxyo maanta ku qaaday xero ciidan oo ku saara degmada baardheer ee gobolka gadow
maxkamadda ciidamada qalabka saddex xukun doogasho ah ku fulisay rag dilal ka geystay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dad khasaaro hantiyadeed geysanaya waxa uu ka kacay qaybo ka mid ah suuqa bacaad ee degmada yaakshid ee gobolka banaadir gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir wafdi hogaamin oo gaaray magaalada riyaad ee boqortooyada ee sacuudi arabiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta magaalada kambaalo tababar ugu soo xirayo cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sidaha ee dowladda soomaaliya
hay-adda b d r c ayaa magaalada garowe ku qabatay kulan ballaaran oo diradda lagu saarayo khasaaraha ka dhashay dagaalka magaalada laascaga wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn
ku dhawaatan labaatan qofood oo ku geeritay shil bas oo ka dhacay dalka bangaladesh iyo dhulgariir ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay igudoor
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duur wanaagsan waa sagaaliy tobanka bisha saddexaad sanada labada kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen qodobadayna wararka kusoo dhawaada warkaa oo dhammaystiran aynu ku bilownay faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax waa weerar ku bilowday qaraxyo oo ka dhacay degmada baardheer ee gobolka gado wararkan ka helino degmada baardheer ee gobolka gado ayaa waxay ku waramayaan in barqanimadii maanta halkaas al-shabaab ay ku qaadeen weerar ku bilowday qaraxyo islamarkaana waxaa weerarka si gaara loogu qaaday xero ciidan oo ku saara degmada baardheere ee ka tirsan gobolka gado ee koonfurta soomaaliya weerarkan ayaa waxa uu ahaa mid xoogan oo lagu ekeeyey xarunta oo la sheegay in lagu tababarayay ciidamo ka mid noqonaya kuwa dadka deegaanka ee la dagaalamaya al-shabaab weerarka sidoo kale waxaa intaa ku darayaan in weerarka kadib uu xigay dagaal xoogan oo dhexmaray shabaabkii weerarka soo qaaday iyo ciidamada ku sugnaa xerada waxaana la sheegay in dagaalku muddo kooban socday kadib uu istaagay khasaaro dhimashadii dhaawac ah ayaa lagu soo waramaya inuu ka dhashay weerarkaas waxaana xerada la weeraray agagaarkeeda saldhig ku leh ciidamada etoobiya ee qeybta ka ah howlgalka midooda africa ee admis kuwaas oo mar dambe la sheegay inay u gurmadeen ciidamadii weerarka lagu soo qaaday ku sugnaa saldhigga uu marka hore weerarka ka dhacay wararka ayaa intaa sidoo kale waxay ku darayaan in ku dhowaad shan qof oo isugu jiray askar iyo tababaryaal lagu dilay weerarkaas ka dhacay dureedka degmada baardheer ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan khasaaraha dhaliyey waxaana ay sheegeen inay la wareegeen xerada kadibna ay dileen xubnihii waa xubno ka tirsan ciidamadii halkaas ku sugnaa dhawaanay hayda markii sidan oo kale ay al-shabaab weerar ku bilowday qaraxyo ismiid aamin ah ay ku qaaday guriga martida degmada baardheere kaas oo dhaliyay khasaaro dhimashadii dhaawac ah waxaana dadka waxyeelada kasoo gaartay kamid ah gudoomiyaha gobolka gado ee maamulka anirahdi gudoomiyaha gobolka gado axmed buule garaad canjeex iyo sidoo kale saraakiil kale oo ku sugneyd guriga la weeraray ilaa hadda ma jir waxwar ah oo kasoo baxay maamulka degmada baardheere iyo saraakiisha ammaanka degmadaas ay uga hadlayaan weerarka al-shabaab markale saaka ay ku qaaday xero ciidan oo ku saara degmada baardheere
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil toogashaha ku fulisay rag dilal ka geystay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay cabdixiid cabdulaahi daahir ayaa warka faahfaahintiisa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saaka toogatay laba eedeysane oo loo tiiriyey kuluglahaashiyaha dilal dad aan waxba galabsan labada nin ee saaka lagu toogtay caratuurka waqooyiga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa midna horey u dilay xaaskiis halka kan kalena uu dilay askari ka tirsan booliska xuseen maxamed cabdi nuur iyo abaadir isaaq nuur ayaa lagu fuliyey xukunkii toogashada oo ay kal hore ku riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya
waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanay dable buliis abaadir isaaq nuur ina cadeey macalin daa'uud soddon iyo kow jir ah ku dhashay baydhabo ka tirsan saldhigga buliiska degmada baydhabo kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ay qaybta lixdamaad ku soo eedeeyey in uu si bareer ah oo ulakac ah u dilay marxuumad maslaxo axmed nuur oo ahayd xaaskiisa taariikhdu markay ahayd toddobaiyo tobankii bishii labaad laba kun koob iyo labaatan dilkaas oo ka dhacay degmada baydhabo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuumad maslaxo axmed nuur taariikhdu markay ahayd tobankii bishii toddobaad laba kun koob iyo labaatan sidoo kale taariikhdu markay ahayd soddon iyo kowdii bishii saddexaad laba kun siddeed iyo toban waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane dable daraawiish xuseen maxamed cabdinuur nuunow ina timiro dhaqane axmed lixi labaatan jir ah ku dhashay baydhabo ka tirsan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdamaad ku soo eedeeyey inuu si bareera ulakac ah u dilay marxuum ekis xidigle bool maxamed guudow aadan taariikhdu markay ahayd lixii labaatankii bishii koowaad laba kun siddeed iyo toban dilkaas oo ka dhacay degmada baydhabo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogash oo ah qisaastii marxuum ekis xidigle bool maxamed guudow aadan taariikhdu markay ahayd kowdii bishii afraad laba kun siddeed iyo toban xukunsanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad taariikhdu markay ahayd lixdii bishii afraad laba kun siddeed iyo toban waxayna maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay dil toogasho taariikhdu markay ahayd toddobiyo tobankii bishii siddeedaad laba kun sagaaliyo toban maanta oo ay taariikhdu tahay sagaaliyo tobankii bishii saddexaad laba kun saddex iyo labaatan waxaa lagu wada fuliyey xukunkii qisaasta ahaa kow deble daraawiish xuseen maxamed cabdinuur nuunow labo deble bool abaadir isaaq nuur wabilaahi towfiiq maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa fulisay toogashadii u dambeysay arbacadii lasoo dhaafay iyadoona muddo toban cisho gudahood ay toogatay toddoba ruux kuwaas oo horay ugu dhacay xukun maxkamadeed cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
dab khasaare hantiyadeed geystay oo ka kacay qeybo ka mid ah suuqbacaad iyo degmada yaaqshid ee gobolka banaadir faadumo cabduqaadir ayaa warkaan sii faahfaahinaysa
waxaan ku suganahay halka dabka uu ka kacay ee agagaarka suuqbacaad gaar ahaan boosteejada laga raro gawaarida aada gobollada waxaa halkan ka jira musiibo aad u weyn marka loo fiiriyo khasaaro nafeed ma jirta laakiin waxaa jirta khasaaro hantiyadeed oo aad u fara badan kadib markii gaari ay saarnaayeen haamo shidaal uu ku gubtay halkan gubashadaasi waxay saamaysay dhowr tukaamo ganacsi oo ku yaala halkan dad ayaa hantidooda ku waayey goobta uu dabka ka kacay durbadiiba waxaa halkan yimid waaxda daldamiska gobolka banaadir oo fidiyo gurmad ku aadan sidii ay dabkan ku damin lahaayeen weli waaxdii gurmadka ayaa ku jirta oo dabdaminta ayaa socota iyadoo sidoo kale maamulka degmada yaakshiid ay kaalin weyn ku lahaayeen daminta dabkii ka kacay halkan bulshada ku dhaqan agagarkan ee ganacsiga kule ayaa qudhooda kaalin weyn ka qaatay waaxda gobolka banaadirna ku saaciday sidii dabkan ay degdeg ugu damin lahaayeen waxaana inta badan hadda markii aad fiiriso ku sugan qaybaha kala gedisan ee dadkii ku ganacsanaya goobtii uu dabka ka kacay kuwaas oo weli hantidooda gadaal u fiirinaya qaarkood ayaa hantidooda badbaadsaday halka kuwa kalena hantidooda ay ku basbeeshay laakiin waxay noo sheegeen inaysan cido ku dhiman kuna dhaawacmin laakiin burbur hantiyadeed uu jiro waxaan la hadalnay qaar ka mid ah bulshadii goobjoog u ahayd markuu dabka kacayay iyo kuwii hantidooda ku waayey wallaahu qadara boqora dhacday maano oon laga weynin anita majaraa kulahay kaafia kumac dheere maxamed xalil dabka wallaahi baawarka ka calir marka hore shidaala ku tallaalay kabacdi meeshooda loo dhacday wallaahi weyne labaatimiin waa dhammaayeen ha intaba dhulka la sinmin guryaha may may waa ku sagteen len maya khasaare nafeed kama dhicin ha adduunyi laa ka dhacbisaa walahi barakaad waa musiibo saakay ku soo dheelmatay deegaanka dadka deegaanka oo ka kacday gaari oo biijiya oo shidaal saarnaa ayuu ka kacay waxaa macnaha qaraxa dhaliyeyna ma sheegi karno ilaa hadda qof sheegi karta ma leh marka gaarigaasaa qayxay qaraxina wuxuu ku sii faafay goob shidaal oo meesha ku dhoweyd goobtii shidaalna way basbeeshay iyo dhowr iyo toban dukaan oo makiin saliid iyo warshaddii xabasoodada alfaraj oo meesha ku tiilay intaasba waa basbeeleen saakay saas ayay wax u dhaceen wallaahi khasaare nafeed ma jiro laakiin mid maaleed ayaa jiro oo macnaha oo soo gaaray dadkii ganacsatada ahay oo meesha ka shaqaysanaya oo saakay qaarkoodna yimideen qaar kalena ay u soo socdeen inay shaqadoodii furtaan oo ay ka shaqaystaan mas-uul ka socday waaxda dabdamiska gobolka banaadir ayaa qudhiisa ka sheekeeyey sida ay gurmadku u sameeyeen waxaana uu sheegay in shaqaalaha markaasi dabkan daminaya qudhooda ay caqabado fara badan la kulmaan hase yeeshee ay muhiim u tahay in maamulka gobolka banaadir ay u helaan shaqaalahaasi oksijiinka oo wax badan ka caawinaya maadaama qiiq iyo mararka qaar dab aad u hoolacaya ay nafsadooda ku biimeeyaan saakay waxaa dhacday masiibadan oo ah suuqbacaad sidaa arkaysaan baabuurtii loo rari jiray gobollada dalka oo raran baa waxaa ka dhacday masiibo dab wuxuu saameeyey guryahan iyo hantidan shacabka alxamdulilaah ilaahay ilaahay waa noo fududeeyey waxaan leeyahay ku darsanayaa oo kale shaqaalahan gobolka banaadir dhibka u badanoo ay qabaan waxa weeye haamihii oksijiinka dabkaas iyo qaacaasay maalin walba galaan haamihii oksijiinka oo afa ka xihan lahaayeen ma haystaan
faadumo cabduqaadireed ee tv-ga dalsan agagarka suuqbacad halka dabka ka kacay muqdisho
gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa gaaray magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudi carabiya wareega cabdisalaan joolo shaakir ayaa warkan faahfaahinaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta waxa ay ka ambabaxeen magaalada muqdisho iyagoona gaaray magaalada riyaad ee dalkaasi sacuudiga wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaali ayaa gaaray magaalada riyaad ee caasimada boqortooyada sacuudi carabiya halkaasoo uga bilowday booqasho rasmi ah uu ku joogi doono muddo dhowr cisho ah madax ka socota dowladda hoose ee riyaad iyo safiirka jamhuuriyadda soomaaliya u jooga dalka sacuudiga ayaa magaalada riyaad kusoo dhaweeyey gudoomiye madaale iyo wafdigiisa uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho iyo boqorka magaalada riyaad oo la filaya in dhowaan ay kulan rasmi ah wada yeeshaan ayaa ka wada hadli doona xoojinta iskaashiga iyo waxwadawadaagga ee magaalooyinka muqdisho iyo riyaad yuusuf madaali ayaa waxaa safarka uu ku tegay magaalada riyaad ee caasimada boqortooyada sacuudiga ku wehelinaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir yuusuf madaali ayaana intuu ku sugan yahay halkaasi waxuu kulamo kala duwan la qaadan doonaa dhiggiisa sacuudiga
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tababar magaalada dalkaasi niiraad iyo ugandha ugu soo xiri doonaa ciidan bilooyinkii lasoo dhaafay tababar ugu socday dalkaasi ugandha madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gaaray dalkaasi ugandha caasimadiisa kambaala ayaa waxa uu kulan la qaatay dhiggiisa dalkaasi ugandha ugona musaben iyagoona ka wada helay xaaladihii ugu dambeeyay dalka iyo doorka ciidamada loo tababaray dowladda soomaaliya ka qayb qaadan karaan hanaanka nabad sugidda dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugori musaben uga mahadceliyey kaalinta uu ka geysanayo dib u curashada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa cutubyada ka tirsan ciidanka qalabka sida soomaaliya kula hadli doona xerada tababarka ugu soo xiri doona isagoona dardaaran dhinacyo badan taaban ay u jeedin doona kuna asaabsan markay dalka dib ay ugu noqdaan inay qayb ka ahaan doonaan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gudaha dalka soomaaliya
hay-adda b d r c ayaa magaalada garowe ku qabatay kulan ballaaran oo diiradda lagu saarayay khasaaraha ka dhashay dagaalada ka socda lascanood waryaha garoowe ee dalsan ayaa warkan kasoo diray halkaas kulanka waxaa kasoo qayb galay wasiiro ka socda dowladda puntland guddiyo iyo shaqhsiyaad si gaar ah ugu dhuuldaloola maareynta xaalada bini-aadantinimo ee ka dhalatay dagaalka ka socda laascaanood islamarkaana ka jirta deegaanada lagu soo barakacay iyo weliba dhanka kale dadaalada diblomaasiyadeed ee ka socda iyo rajada laga qabo in lagu guuleysto xabad joojinta iyo colaad joojin degdega agaasimaha hay-adda b d r c cali faarax oo kulanka daafray ayaa u mahadceliyey mas-uuliyiintii kasoo qayb galay kulanka
waa colaada ka dhacday laascaanood iyo raadka iyo saameynta ay ku yeelatay guud ahaan mandiqada guud ahaan soomaaliya iyo mandiqada geeska africa guud ahaanba annagu kama eedeyno dhanka siyaasadda ka eegi mayno waxaan ka eedeynaa dhanka bani aadamnimada oo khasaaraha ka dhacay iyo waxaweye maalintii muxuahay arrintaasi bilaabatay ilaa iyo maanta ayaan waxaan isku daynay inaanu ururino wixii dhacayay si aan hadna uga soo bandhigo waxaa laga yaabaa inaanaan wada kooban oo aanu dhammaystirayn hase ahaatee intii aanu ka gaari karay intii aanu heli karay welina waa baaritaankeeda waa ku jiraa waxaanuna jecelnahay runtii inay noqoto waxaan ku idhaahdaa kayd dukumenti ah oo inoo inoo inoo hara inaanu ka soo saaro ayay noqonaysaa weliba dhanka annaga u badanayno dhanka baniaadamnimada annagoo ka eegeyna mawduuca waxaa inoo sheeg- inoo sheegay daahir ayaa inoo inoo sheegay mawduucu waa kaas weye lascaanood iyo howlahooda ku saabsan waxaan markaan rabnaa haddii ilahay idmo inaynu inaanu noqon waxaanu annagu u soo jeedino ama guddiyadu ay muxuu ahay warbixinadooda ku sheegaane laakiin ka qowgal buuxa inuu dhaco oo aynu su-aalo isweydiino annagu waa fududaynayna keliya adinka ayaa isweydaarsanaya garayaasha dhammaantiin mar kaleeto iyo mar labaad baa aad iyo aad ayaan idinkaga mahadnaqaynaa intii uu socday kulabku hay-adda b d r c waxa ay soo bandhigtay warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo si faahfaahsan sawiro uga bixinaysa baaxadda khasaaraha dagaalka heerka jawaab celinta maareynta iyo xal u helidda gaabsiyada jira iyo weliba dhinacyada ay ka jiraan sidoo kale abaabulka gudaha iyo banaanka ee loo baahan yahay si wax looga qabto xaalada nololeed iyo tan baniaadantinimo ee ka jirta deegaanka sool gaar ahaan magaalada laascaanood iyo nawaaxigeeda
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibadda ku dhawaad labaatan qofood ayaa ku dhintay shil ka dhacay dalka bangaladesh sagaaliy toban qofood oo soddon kalena waa ay ku dhaawacmeen sagaaliy tobanna way dhinteen kadib markii shil saakay uu ka dhacay dhinaca silbas uu ka dhacay degmada lagu magacaabo madibuur ee bartamaha dalka bangaladesh baskal ayaa la sheegay inuu ka baxay jidka isla buundada badman kadib markii god uu ku dhacay kahor intuusan qalimin iyadoo lasoo xigtay warkan booliska madaxa booliska magaalada lagu magacaabo madibuur mascuud alaam waxauu tilmaamay inuu darawalka uu xakamay kari waayay baska si xowliya ku waday taasi oo sababtay inuu baska ku dhaco meel baholow ku taala buundada badma ee deegaanka katubur ee degmada lagu magacaabo madibur dadka dhaawacmay shilkaasi ayaa lagu daweynaya isbitaalka magaalada dhaka medical college hospital guud ahaan dhegeystayaal warkii duulaad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waan igin tahay sheecadii warkaagso waxaad dibri kartaa radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel